xiriirka kubadda cagta degmada balcad ah ayaa martigeliyey kulan ciyaareed isdhexgal bulsho ah kaasi oo u dhexeeyey guddoomiyaasha ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir iyo xulka kubadda cagta degmada munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha degmada balcad wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ciyaarta kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada balcad aweysa cali daahir kabiila iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha martida u ahaa degmada balcadda maanta waxaa sharaf noo ah inaan kusoo dhaweyno degmada balcad gudoomiyaasha sboortiga gobolka banaadir iyo ururka ma ahan markii koowaad aan degmada balcad kusoo dhaweeyayno dhowr maraan kusoo dhaweeyna ayagana wayna soo dhaweeyeen oo muqdisho ugu tagnay sboortiguna waa isdhexgaal bulsho runtii waxaan aad u mahad celinayaa maamulka degmada oo sboortiga mar walba garab taagan martiqaad fidiyey runtii waa u mahad celihaynaa waxaan kaloo mahad celihaynaa dhammaan dadka kasoo qayb galay xafladan quruxda badan sboortiga isdhexgal bulsho waaye waxaad dareemi kartiin degmada balcad iyadoo hirshabelle ka mid ah ayay waxay ka ciyaartaa gobolka banaadir taasna waxaa sababay isdhexgalka bulsho martiqaadkii maanta iyo degmada balcad noo fidida waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa markii koowaad iyo markii labaadna ma aha iyo markii saddexaadba waa isdhexgal bulsho waaye guud ahaan gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha degmada balcad walaalkan qaasin oo soo dhoweynta iyo marti sharafta aad ugu wanaagsan waxaan leenahay meeshaas kasii laba jibaar ugu dambayntiina waxaa soo gabagabeeyey qaasim cali nuur guddoomiyaha maamulka degmada balcadda marka labaad waxaan mahad celinaynaa xiriirka kubadda cagta degmada balcad ee casuumay xiriirka sboortska gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka sboortska gobolka banaadir waxaan leeyahay sharafay noo tahay diyaana reer balcad in ay nagala soo qayb galaan nagula ciidaan maamulka sboortska guud ahaan ee gobolka banaadir waxaan leenahay balcad degmadiina waaye ku soo dhowaada cidna idinkama laha sharafayna noo tahay inaan timaadiin waxayna siinaysaa ahamiyad gooniye maadaama reer balcad ay ayaamahan ka mid ahaayeen sboortska gobolka banaadir la dheelaayeen cayaaraha degmooyinka inay degmooyinkii gudoomiyaasha degmooyinka sboortska iyo xariiyo maamulka kubadda cagta gobolka banaadir iyo balcad yimaadaan reer balcad sharafay u tahay inaan ka faa'idaysannoo rajayna insha allahu